فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay dagaallo askar iyo saraakiil ay ku dhinteen oo ka dhacay duleedka degmada balcad ee shabeellaha dhexe alkataa'ib oo baahisay sawiro horu dhac ah oo muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii ka dhacay deegaan hoostaga ah degmada ceeldheer ee wilaayada galgadood wulaadda wilaayaadka islaamiga ah shabeellaha hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo ka hadlay xaflad dowlo lagu soo xirayey in ka badan boqol ka mida ciidanka xisbada ee ka howlgala wilaayaadkaasi qodobadaas oo faahfaahsan wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilowno barnaamijka dagaallo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaanka yaaqle ee dhacaduleedka degmada balcad ee shabeellaha dhexe dagaalkaas ayaa lagu gubay doon sahay u siday ciidamada dowladda federaalka taas oo maraysay meel u dhow webiga mara deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe tirada dhimashada ayaa gaartay afar iyo labaatan askari dhaawacuna waxa uu sii cagacagaynayaa sagaal askari ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa nolosha ku qabtay askari ka tirsan dowladda federaalka dhanka kale mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro horudhac ah oo muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka geerille ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dagaalkaas ayaa lagu dilay ku dhowaad konton askari oo saraakiil ay ku jireen waxaana ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen hub iyo rasaas aad u badan sawirada ayaa waxaa lagu arkayaa miidadka ciidanka dowladda federaalka ah oo daadsan goobaha lagu dagaalamay sidoo kale alkataa'ib waxa ay soo bandhigtay saanada rasaasta iyo hubka ah ee u gacan galay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxaana qoryaha lasoo bandhigay ku jiray kuwa garbaha laga tuuro ee r b g-ga
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay duqaymo xoogan oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xidhada barakacayaasha albureeja waxaana ku sheegday duqayntaas siday xogu inagu soo gaarayaan saddex ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan duqaymo kala duwan oo tan iyo subaxii hore maanta ka dhacay marinka goodoonsan ee khaza ayaa waxaa ku shahiiday in ka badan konton iyo laba ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tobanaan ruux oo kale madaafiicda goobta ayay ciidanka yuhuudda ku garaaceen xerada jabaaliya ee bartamaha marinka khaza waxaana ku shahiiday duqayntaasi madaafiicda loo adeegsaday dad badan oo shacabrayd ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaleo fara badan wararka qaar ayaana sheegaya in duqayn kale oo ka dhacday deegaanka abuuqamar ee isla xerada albureej ay ku shahiideen wax ka badan saddex iyo toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dhowr guri oo ku yaala waqooyiga magaalada rafaax duqeymo kalacayna ay ku beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxaa ku shahiiday wax ka badan sagaal ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloo tiro badan dumar iyo carruurna ay ka mid yihiin goob isku imaatinna ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah islamarkaana ku taala xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacabrayd ah halkee ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan dowladda ethoobiya ayaa waxay magacaawatay madaxweyne cusub iyadoonay middan u dhacday si lama filaan ah kadib kulam aan horey loo sii shaacin oo ay magaalada caasimadda ah ee adis ababa ay ku yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka ethoobiya ayay ku soo saareen go'aamo siyaasadeed oo xaaladaha waddanka sii kicin kara wararka ka imaanaya ethoobiya ayaana sheegayeen kala fadhiga afaraad ee baarlamaanka xabashida ay ku ansixiyeen xilka laga qaado madaxweynihii hore ee waddankaas iyagoona isku raacay madaxweyne cusub afhayeenka baarlamaanka xabashida ayaa gabagabadii kulanka sheegay in cod aqlabiyad leh lagu meelmariyey madaxweyne cusub ee ethoobiya kaasi oo uu soo magacaabay abiy axmed taayaad sakasalaasi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay madaxweynaha cusub ee ethoobiya iyadoona xilkaasi weysay sahle oo lixdii sanadeeda soo dhaafay ahayd madaxweynaha magac u yeelka ee ethoobiya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in abiy axmed uu sameeyey dhowlatu siyaasadeed oo uu kusii kala qaybinaya siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda qowmiyadda ama xarada khasaare kala duwan ayaa askarta yuhuudda lagu gaarsiiyey dagaalla ka dhacay dalka lubnaan ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay shaaca ka qaadeen in iskoorimaadii culus oo saacadii lasoo dhaafay dhex maray ciidankooda iyo sidoo kale ururka taageerada ka helaya dowladda shiicada iiraan askarta yuhuudda ayaana waxay qirteen in iskoorimadyadasi looga dilay laba ka mid ah milatarigooda ku sugan koonfurta lubnaan sidoo kale waxay sheegeen milatariga saynada in dagaalla soo laablaabtay oo ciidamadooda iyo sidoo kale xisbullah ku dhex maray xuduudda lubnaan lagu dilay askari yuhuudda ah halka sidoo kale lagu dhaawacay labo kale sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska milatariga saynada yuhuudda ciidamada saynada yuhuudda ayaana sheegay inay dhowladus milatari ku sameyni doonaan magaalada jaliilal gharbiya ah dhanka kale waxay ciidamada yuhuudda duqeymaan kala socleen saacadii lasoo dhaafay ka geysteen dhowr magaalo oo ku taalo xuduudda lubnaan iyadoona ay wasaaradda caafimaadka ee dalkaas sheegtay in toban ruux oo rag iyo dumar iskugu jira lagu dilay duqeen ay yuhuudda ka fulisay guri ay ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada beetujabiil taliyaha ciidamada yuganda ayaa eedeyn kulul u jeediyey safiirka maraykanka u fadhiya dalkaas jenaraal mohosi oo ah taliyaha ciidamada difaaca iyo wakiilka madaxweynaha yuweyr museveni ayaa ku eedeeyey safiirka dowladda maraykanka u fadhiya yuganda ninka lagu magacaabo william inuu wiiqayo dowladda yuganda iyo inuu ixtiraam darro u muujiyey madaxweynaha dalkaas muhosi ayaa ka dalbaday safiirka inuu si shakhsi ah u raaligeliyo madaxweyne museveni haddii kalena ay dhici doonto inay dalka ka saaraan eedeyntan ayaa timid ka gadal markii dowladda maraykanka ay cunuqabateen ku soo rogtay afar sargaal oo sarsar oo ka tirsan booliiska dalka yuganda kuwaasoo lagu eedeeyey tacaddi ka dhanna xuquuqda aadanaha mas-uuliyiin u hadlay booliiska yuganda ayaana ku tilmaamay cunuqabateynta mid maraykanka uu ku doonaya inuu ku cadaadiyo dowladda yuganda eedeymaha uu wakiilka madaxweynaha dalka yuganda ahna taliyaha ciidamada dalkaas uu jeediyey safiirka dowladda maraykanka ayaana sii kordhinaysa xiisada u dhexaysa labada dal weeraro kala duwan ayay ciidanka yuhuudda ka geysan xerada qaldiya iyo magaalooyin kale oo dhacdaanta galbeed canug yar oo falastiiniya ayaa ku shahiiday sideedkaana waa ay ku dhaawacmeen kadib markay ciidamada saynada yuhuudda weerar rasaaseenna ay ka geystay xerada qaldiya ee ku taala waqooyiga magaalada barakeysan el qudus wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa xaqiijisay in canug yar oo daadiisa lagu sheegay labiyo toban sano uu ku shahiiday rasaas ay ciidanka yuhuudda ku fureen laba ruux oo dhallinyaro falastiiniyiin ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen sideed ruux oo kale muuqaal internetka lagu faafiya ayaana waxaa laga dheehan karaa ciidamada saynada oo hor istaagay gawaadhida anbalasta oo doonaya inay dhaawacida iyo canuga shiiday halkaasay ka qaadaan waxaana la arkaya gawaarida gaashaamane saynada oo waddada isku jaray subixii oree maanta ayayna ciidanka yuhuudda weerar aad u xoogan ku qaadeen xeradaas iyo deegaano kale oo istaga magaalada barakeysan ee lqudus waxayna dadka shacabka u geysteen dhibaatooyin kala duwan iyagoona sidoo kale burburiyo guryo badan oo halkaasi ku yaalo sidoo kale galabnimadii maanta isniin ah magaalada alqalil ayay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen weeraray dad shacaba ku dileen kuwo kalena ay ku dhibaateeyeen wakaalada wararka ee falastiiniyiinta ayaa waxay ku waramaysaa inay ciidanka yuhuudda ku xadgudbeen oo ay garaaceen oday waayella oo daadiisa lagu sheegay lixdan iyo lix sano kaasoo ay ku soo weerareen gurigiisa oo ku yaala magaalada alqaliil ee koonfurta daanta galbeed dowladda ruushka ayaa soo riday diyaarado ay leeyihiin ukrain ciidamada ruushka ayaa maanta hosniina ku dhawaaqay inay soo rideen labaatan iyo kow diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo laga soo diray dalka ukrain wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaane soo saartay ku tiri waxaan xalay fashilinay iskudayo uu maamulka kiyef ku doonayey inuu ku fuliyo weeraro argagixisanimo oo loo adeegsada dhanka cirka kuwaasoo la rabay in lagu beegsado goobo ku yaala gudaha dalka ruushka waxay intaa ku dartay wasaaradda in nidaamka difaaca hawada ay burburiyeen labaatan iyo kow diyaaradood oo ay dowladda yukrain leedahay iyadoo aan la shaacin wax khasaara ama dhibaata oo ka dhashay waxay tilmaamtay in labiiyo toban diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn lagu soo riday jasiiradweka qaram lix kana waxaa lagu soo riday gobolka kiriski halkaas oo uu ka dhacayo weeraro ballaaran oo u dhexeeyo ciidamada yukreiniyiinta iyo kuwa ruushiyaanka war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in diyaarado kale lagu soo qabtay gobolka xuduudda lala yukrain wararka caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم idaacadda al furqan ayaad nagala socotaan qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa iminkana waxaa idinku soo maqan xalqada konton iyo shanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax abdulqaadir ayaa aalaaba soo jeediyey أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waxaa jira xanuun ay haweenku ka cawdaan oo ay door bidaan inaad ka hadasho maxaa keena in makaanka ama ilmagaleenka uu soo dhaco uuna soo muuqdo maxaa astaan u ah oo lagu ogaanayaa inuu isagu yahay maxaase tale ah oo aad haweenka ka siin lahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aada iyo aada u mahadsan tahay utrain prolaps waa ma- xaalad dumarka ay la kulmaan waxaana loo yaqaana wasa defect of apical segment of vaginal evasion with descent of uterus macnaha waxaa laga wadaa een, marka hore vaginal wall wax la dhahaa jiro qolada caafimaadku way taqaanaa farjiga qaybtiisa kore ma aha waa gudaha derbiyadaasi qaab waxay u samaysan yihiin ay ku caliyaan minka derbiyadaas ay soo gadinaya kadibna waxaa dhacaysa inuu minkii soo dhaco marka waa xaalad ay gabdhaha la kulmaan waxyaalaha kale waxaa kamid ah child birth defects oo ah dhibaatooyin la xiriiro qaybta dhal- dhalmada oo waxaa kamid ah gabadha inay muddo dheer foolato oo la riixo way keentaa cunug weyn oo kale tusaalaan oo dee si kale aan kusoo bixi karin ilaa qalid ma ogi ilaa afar beri saddex beri inay la foolato way keentaa waxaa kaloo keento uur ku jirta barasharkeeda in la badiyo kadibna ay soo saarto cadaadis sida buurnidoo kale iyo xaalado kale waxaa kaloo jirto belfic tuuma haddii miskahan ay kasoo baxdo buro oo cadaadis idin soo saarto waxaa kaloo keeno multibaras naag dee muddo badan dhashay oo ay jilceen lafeta animasolis iyo murqihii kale oo aagga ku dahaarnaa waxaa kaloo jirto diabetic neuropathy haddiiba neerfaha meeshaas ka shaqeeya oo kale haddii sokor ku dhacdo qofka ay nuglaadaan waxaa kaloo keeno chronic pulmonary disease oo ah cudurkan meesha taa waa qufac badan buu keenaya qufacaasna waa pressure pressure badan wuxuu saarayaa abdominka Ee, maxaa la arki karaa marka qofka marka calaamado isku arkay maxaa kan gabadha maxay isku arki kartaa waxay isku arki kartaa sensation of vaginal fullness or pressure inay farji gudihiisa ka dareento wax cadaadiisa soo buuxiyey Ee, waxay kaloo keen- arki kartaa calaamada ah sacral back pain laftan dabageminta leedaado xanuun ah Ee, waxay arki kartaa oo kale lower abdominal discomfort qaybta dambe oo dhabarka inay cadaadis ka dareento iyo xanuun waxay kaloo arki kartaa inay ku adkaato saxarada iyo kaadidaba way ku adkaanaysaa sababtana waxay tahay cadaadiska meesha soo galay see loo daaweeyaa ama loo maareeyaa waa laba xaalad mar waa conservative oo ah in la sameeyo almiito loo yaqaano kegel exercise Eh, kegel exercise marka haddii la faahfaahiyo waa murqaha ku dahaaran oo laveta anima solis la yiraahdo murqahaas ayaga ah iyaa la rabaa in si almiitala la geliyo tusaale ahaan duburkoo kale in laisku qabto oo muddo la haayo shan iyo toban tookoo kaleeta in la sameeyo maalinkii oo kale shan iyo toban ilbriqsina ilaa labaatan ilbriqsi lagu hayo xaaladaas ayada waxay adkeynaysaa murqahay dhisaysaa Een, vaginal support devices oo kaleeto waxaa jira qalab la geliyo farjiga gudihiisa oo lagu dhiso darbiyadii soo dumay sidii minkaasna uu adkaado uusan usoo dhicin qeybna waa surgical oo ah in gabadhaasi ugu dambeyn qalin lagu sameeyo ha noqdo labaro laparoscopic ah ama abdominal ha noqdo ama vaginalba ha noqdo Ee, talada aan siinaya waxay tahay gabdhaha haddii calaamadahan oo kale arkaan xaaladan oo kaleeto ee, waxyaalaha aan talada aan siinaya waxaa kamid a kow horta inay ku dhalaan isbitaalada ay ka fogaadaan luuqaqa ay ku dhalayaan oo laga yaabaa riixitaanka badan cilmina aan ku dhisnayn ee taqliidiga ah inay iska ilaaliyaan ee, dhakhaatiirtana ay la sameeyaan xiriir wanaagsan marka isbitaaladana ay soo booqdaan waa wax fiican ilaahayna caafimaadka ku siiyo waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wulaadda shabeellaha hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa kelimaad ka soo jeediyey xaflad ballaaran oo dowro lagu soo xirayay in ka badan boqol ka mid a ciidanka xisbada ee ka howlgala qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ah dowradan ayaa waxa ay socotay muddo shan bilood ah waxaana lagu qaatay duruus kala duwan ugu horeyna la dhagaysta kelimadda uu goobta ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا نحن مهنقنا إله سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن ودوشين كوغل ديسيان ومهنقنا بعد حمد الله وحا أمان إي مهدين مضن رجا كسو قيب قلي حفلتنا قيمها بضن جهدiga badan soo bixiyey qaarkood safarada soo galay ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan kaloo u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran raggii qaban qaabiyey oo xafladaan quruxda badan iyagana juhdi ku bixiyey wakti badanna ku bixiyey har iyo habeen usoo jeediyey miisaanka xasanaadka allah u saaro Ee, waxaa kale aan u mahadnaqayaa akhyaartii ama ciidankii xisbada ee lasoo xulay wilaayaadka kala socday muddada horteena laga sheegay na sabrayey shanta bilood ah xaqiiqatan saan dareemayno waa markii ugu horreysay aan u maleynayaa ee wilaayaad inta inta laga soo aruuriyo dowrad noocaa la mariyo Ee, oo iskugu jirto dowradaasna mid sharci ah iyo mid caskari ah ilaahay subxaana watacaala waafajiyey walaalaha ku mahadsan iyagana jazaahum allahu khayran fikirka iyo juhdiga ay bixinayaan allah u barakeeyo iyo cid kastoo ka qayb qaadatay ilaahay subxaana watacaala ha u fududeeyo xaqiiqatan waa dhiirigelin maogtahay shalay marihii la beeray iyo juhdiga la bixiya maanta la daawanaya la arkaya waxay noqonaysaa taa qof kastoo ka qayb qaatay dhiirigelin u noqonay walaada naftooda dhiirigelin u noqonaysaa shaqadii shalay ay mugtahay gacanta kula jireen ee juhdiga ku bixinayeen inay wanaag badan maanta kala kulmaan iyagana farxad iyo waxay u noqonaysaa iyo dhiirigelin u noqonaysa shaqo kale waxa nagu sii tallaaba qaadaana dhiirigelin u noqon doontaa insha allah taala saan rajeynayno xaqiiqatan xisbada faqri weyn ay ku aadan yihiin mug weyn ayna ku fadhiyaan shaqada ay ku aadan yihiin xaqiiqatan shaqo la dhayalsan kara ma aha waa shaqo xaqiiqatan waa dadka ugu shaqada badan maxaa yeelay masaalixdii ummadday ka shaqeeyaan har iyo habeen u taagan yihiin munkarka ayay reebayaan macruufka ayay farayaan waxyaahii- waxyaalihii dadka ay ku macaamilayeen ayay saxayaan oo hadday miisaanada noqon lahayd iyo baagiiba noqon lahaa ayay saxayaan waxaa kale ay ku aadan yihiin xisbada jazaahum allahu khayran inay fuliyaan leanna annaga mogtahay waxa aan tatbiiqinayna waa sharci ilahi subxana watacaala waxa aan tatbiiqinayno oo ummadda aan ku maamulayno waa sharci ilahi subxana watacaala waa dadkii waxa weyaan fulinayey axkaamta maxkamadaha ka soo baxo waa dadkii fulinaya ilahi subxana watacaala ha u barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan rabaa insha allah tacaala kelmadii waa dardaaran maadaama xisbada booska ay ku aadan yihiin ay tahay dadka inay la tacaamulaan oo dadka ay la macaamilaan waxaa lagama maarmaana ah horena waa u qaateen duruusna waa lagu siiyey saan dareemaayo wax badanna goobjoog waa u ahaa qaabka dadka ay ula tacaamulayaan inay iska saxaan aqoon ay u leeyihiin التعامل مع الناس dadka in lala macaamilo oo mogtahay ilaa nana dadka way ku soo aadayaan dadka baahi ayaa hayso aday ku soo aadayaan maxkamadihii iyo webiyadii iyo meelihii waxaweyaan shaqada iyo xisbadii ka waday ay imaanayaan marna idinkaa aadayo oo waxaweyaan waa ka dhex shaqaynaysaan oo acmaal idinka idin gaar ah ayaa qabanaysaan marka waxaa laga maarmaan ah labada dhinacba tacaamul wanaagsan inay ku tacaamulaan ugu horreyn waxaa la rabaa dadka aad la tacaamulaysaan aqoon ina u leedihiin dadka aad la macaamilaysaan aqoon ina u leedihiin dadka ogaada dabeecadahooda ma sinno dadka sidii dahabka iyo fidada ay u kala duwan yihiin ayay u kala duwan yihiin iyagana dabeecadahooda ogaada sida ay u kala duwan yihiin maogtahay dahabka iyo fidada ayay dadkana u kala duwan yihiin dabeecadahooda oo ilaahay subxana watacaala uma simin dad noocaasa marka la macaamilaysaan ogaada barasha idinka rabaan ninka gabyah muxuu yidhi annaasu kaalardi wa minha humu dadka waxaweyaan waa sidii dhulka oo kaleeto iyagan dhulkan laga abuuray fa min khashini dabci wa min layinin waxaa ka mid ah mid dabeecad qallifsan oo xun iyo mid jilicsan oo waxaweyaan warka maqlaayo hadalkii iyo waxyaalaha aad faraysa iyo macruufka aad u sheegayso qaadanayo iyo munkarka aad ka reebaysa ka haraayo waxaa kaloo ka mid ah fajandalun تدمع به أرجل waxaa kaloo waismudun waismudun yuudacu fi lcayni fi lacyuni dadka markaa noocyadaasi iskugu jiraan ogaada mid madax adag mid jilicsan mid warkaada aqbalaayo marka waxa weeyaan qof kastaba haddaa is tiraahdo mugta macaamilo waaxid aan kula dhaqmayaa waxaa dhici karta shaqadada inay halowdo macaamilo keliya aan kula dhaqmayaa intaasoo dabeecadood haddaa tiraahdo hal meel hal manzilaan dejinayaa shaqadaadi ma hagayaysa ugow waxaa lagaa rabaa dadka noocaasa marka qof kasta manzilada uu leeyahay inaad dejiso booska uu leeyahay inaad dejiso ninka sheekha ah ama ninka waxa weeyaan ahludiinka ah iyo ninka ahlu maantahay fasaadka ah inaad isku boos dejinin dadka qur-aanka dhigaayo ee maclimiinta ah ee diinta ilahi sal dadka baraayo iyo dadka ahlu fasaadka ah inaad isku boos dhigin inkastoo dee xuquuqda iyo cadaaladda loo kala siman yahay laakiin xagga macaamilka aan ka hadlaynaa inaad isku boos dhigin marka jazakum allahu khayran nebi maxamed sal alay wasalam ayaa dayashana ugu sugan asagaas ayaan ku dayanayna saxaabada wuu ku tarbiyeyn jiray nebi maxamed sal alay wasalam had iyo jeer wuu ku tarbiyeyn jiray dadkaas ay kula macaamilayaan iyo dadkaas ay qaabka ula dhaqmaayaan wuu ku tarbiyeyn jiray jazakum allahu khayran marka nebi maxamed sal alay wasalam ayaa dayasho noogu sugan asagaana macalinkeena ah aan ku dayano waxaa kaloo insha allahu tacaala la rabaa dadka markii lala macaamilaayo in habdhaqan laga dhigto shareecada islaamka oo sharciga ilahi subana watacaala uu ku hagaayo waxa aad dadka kula macaamilayso ama dadka aad kula hadlayso ama kula khidaabayso waa sharciga ilahi subana wataala inuu ka tarjumayo haddaysan noqonin waxaa dhici karta inay khaldoonto haddii hawadaada aad dadka kula macaamisho ka hor waxbaa khaldaysaa waxbaa kaa hoos baxaayo wixii laguu doortay oo lagu idmaday inaadan ka soo bixina suuragal ah haddaad waxa weyaan shareecadiisa ilaahi subana wataala dadka aan kula macaamilin waxaa kaloo leedin karoa jazakum allahu khayran aadaabta dadka aa kula dhaqmaysaan waxa weyaan dadka hadal badni uma baahno dadka wuxuu u baahan yahay hadal qawooban oo jilicsan waxaa la rabaa dadka inay naga arkaan afcaal qurux badan oo soo jiidato ficilka macalka qoolkeena intuusan gaarin waxaa la rabaa afcaashan inay gaarto hadalkeena intuusan gaarin ficilkeena inuu gaaraa la rabaa ee dadkeena dareemaan oo kooda waayeelka ah aabbo uu noo noqdo oo sida aabbaha ula tacaamulaysid iyo baarnimada u samaynaysid inaa u samayso kooda saqiirka ah inaa madax u salaaxdid hadduu khaldamo jazaakum allahu khayran ogaada ilaah idin barakeeye shaqadaas oo muggi weynna waa ku aadinteen ilahina ha idin fududeeyo waxaa kaloo laydinka rabaa ikhwaani ilaah idin barakeeyo jazaakum allahu khayran dadka mogtahay waxyaalaha lagula khitaabay waxaa ka mid ah inaan la eedaynin oo aan la fool xumaynin haddii qof khalad uu ku dhaco oo dembi lagu qabto oo ma wax lagu qabto mugta sharci ilahi subana wataala ku banaaneen inaan la ceebaynin amaamal mala aan lagu ceebaynin oo sharciga ilahi subana watacaala waxa weyaan booska uu ka leeyahay la dejiyo oo maxkamadaha iyo shareeca islaamka la horgeeyo asagoo aan la ceebeynin waxaa la rabaa cuyuubtiisa in la asturo qofka oo ceebihiisa in la asturo oo haddii mugta ceeb iyo qofkii wax uu ku dhaco in la asturo oo bulshada dhexdeeda aan looga sheekeynin iyo meelaha waxa weyaan dadka iskugu yimaadaan aan looga sheekeynin intaasaana laga rabaa jazakum allahu khayran ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa inuu acmaasheena naga aqbalo ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa ikhwaani shaqadaan lahaayo waa shaqo muhiim ah xaqiiqatan ilaahay subana wataala hanoo barakeeyo wiilashaasi yar ee xaqiiqatan juhdiga bixinaayo ee sababtooda maanta waxa weyaan wilaayaadka uu mugtahay munkaraad badan oo waxaweyaan jiri jiray ee dadka banaanka ay la taagnaan jireen maanta ilahay sabab ugu dhigay inay qarsoomaan ilahay subana wataala hanoo barakeeyo allah xifdiyo waana mahadsantihiin ilahay subana wataala ha idin xifdiyo jazaakum allahu khayran walaalahana waxaan kula taleynaa insha allah tacaala tan iyo mid kasii qurux badan insha allah tacaala mar kasta in lagu tallaabsado dowladaanan kolley insha allah tacaala waa dowlad laga wada qayb qaatay insha allah tacaala iyadana وما سيسو عندهم إن شاء الله ركع إذا كدم بيجلي دونه كوك الله إذا كسر دم يجلي دونه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kaasi waxa uu ahaa waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan markanna waa kelimad uu goobta ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى الله إن سوء قارسيي ونوغو إن قبوتيي ما أنت حفلة عن قيمها بدن معاذ بن جبل ay ka soo qalinjebiyeen ardadan ka tirsan ciidanka xisbada wilaayaadka islaamiga allah ayna soo gaarsiiyey aan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala alxamdu lilaah uma alxamdulilah ayaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa mahaddaa kadib inuu inoo siyaadiyo kuwan iyo kuwo lamida inuu ilaahay inoo kordhiyo ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala bacda alxamdulilaahi waxaan rabay insha allahu tacaala inaan u mahadceliyo walaalaha maktabka xisbada oo iyagu howshaan u istaagay waktiga badanna geliyey waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara dadaalkii faraha badnaa aad geliseen inay dadkan quruxda badan ee cilmiga sharciga bartay caskari ahaan loo dhisay inay soo baxaan bacdallahi idinkaas sabab u ahaa waan idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran ayaan leenahay dadaalkiina faraha badan aada bixiseen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa raggii culammada ahaa ama macallimiinta ahaa ee ardadan intaa wax baraya muddada shanta bilood ee isu bedelay saddexda bilood ee ugu horreysana macallimiintii dacwada bixinaysa culumta sharciga idin baraysay iyo bilihii ka dambeeya ee labada ahaa macallimiintii caskari idin baraya dhammaantoodba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo wakhtiga iyo cilmiga ay bixiyeenba ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu dara sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ee walaalaha qiyaadada jazaahum allahu khayran ee fikirkan asalkooda lahaa ee habeen iyo maalin u fikiraya camalkan islaamiga ee maktab walba uu yahay iyo fariiq walba camal ka mid a sidii lagu horumarin lahaa walaalaha habeen iyo maalin u taagana u fikiraya juhuudda badan iyo dhaqaalaha faraha badanna ku bixinaya ilaahay iyagana subxaanahu watacaala caqligooda ha u barakeeya camalkoodana allah ha ka aqbala ilaahayna subxaanahu watacaala ha inoo sugo khaatimadoodana allah ha wanaajiye ee intaa ka bacdi walaalaha martida ah ee ka soo qayb galay ama xarakada kuwa ka socda ama ragga nuqabada odayaasha iyo ragga kale culimmada inala jooga waktigooda inoo soo huray xafladdan qiimaha badan nagala soo qayb galay jazaakum allahu khayran aan leeyahay intaa ka bacdi waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa raggan walaalaha ciidanka xisbada ee ardada ah ee maanta qalin jebinaya waktigiina shanta bilood ee aad ku sabirteen ilaahay subxaana wa tacaala idinka aqbala ilaahay miisaanka xasanaadka idinkugu dara dadaalka aada muujiseen aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa anigu kolley shaksiyan maktabkan xisbadu dee waxaa la yidhahaa dadku meesha ay ka soo jeedaan iyadoo camalka lagu wada jiro maktabka xisbada meelo badanaa kasoo shaqeeyo maktabka xisbada ka mid a aada ayaan u jeclaa markii xisbo la sheego horumarkooda iyo waxbarashadooda iyo tacliintooda iyo xisbada waxaa loo qabto markii la yahay farxad gaara ay ugu reebaysaa marka taas insha allahu tacaala si gaara ii farxad gelinaysaa maanta cilmiga aada soo bandhigteen iyo wujuuhdan quruxda badan farxad gaara ayay aniga ii leedahay guud ahaana dadka muslimiinta oo dhan waxay u tahay farxad aada u weyn intaa ka bacdi walaalayaal waxaan rabaa anigoo waktiga ka faa'iidaysanaya dee nin odaya hadduu meel yimaado waxaa waaye dardaaran unbaa lagala haraa dee wixii khayr ahaa iyo diin ahaa waa laydinku shubay annagu marka waa idiin dardaarmayna odayaashiinaan nahay marka ugu horreysa waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsiyi subxaana wa tacaala wax walba waxaa ra-su madax u ah ilaahay cabsiyi subxaana wa tacaala qofku hadduu ilaahay ka baqa acmaashuu ku jiro o dhan ilahay yaa u fududaynaya subxaana wa tacaala haddii aan doonayno acmaasheen inay noo fudaato ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala sida ilaahay buu inoo dardaarmay innaga iyo ummadihii ahlu kitaabka inooga horreeyey aan isu dardaarmaynaa walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llaha cabsidaa ilaahay ka bacdi walaalayaal waxaan idiin dardaarmayaa acmaasha aada qabanaysaan ee xisbada qof walba camalkan jihaadka aan ku jirno ninba meel yuu ilaahay nasiib ooga dhigay cid iyadu dooratay miyaa nugu jirtaa waa maya waa garasho ay inoo garteen ilaahay yaa inoo dooray umaradeennana haddana sab u ahaa soomaan qof walboo naga mid a marka meeshii loo doortay yaa la rabaa inuu ku sabro oo uu meesha ka miro dhaliyo makaanka adigu aada joogto waxaa lagaa rabaa camalka aada qabanayso inaad idqaaniso oo si wanaagsan sida ugu fiican aad u qabato ilahay idinkii taa marka waxay sababaysaa oo ay kaabaysaa camalka intiisa kale haddii walaalaha xisbadu macruufka faridiisa iyo munkarka reebidiisa iyo ummadda amnigooda iyo wanaajintooda ay si wanaagsan oga shaqeeyaan waxaa ku xasilaya oo ku horumaraya walaalka jabhadda ee furunta ku jira ka amniga ee cadowga dhexdiis ka shaqaynaya ka daaciga ee masaajid kitaabka akhrinaya ka waaliga ee xafiiska fadhiya ummadaasoo dhanba waxay ku xasilayaan oo shaqadooda ku horumaraysaa hadba saad adigu wax u hagaajisaa haddaa adigu shaqadaada ka gaabisana waxay wada saameynaysaa camalka islaamka o dhan bay wada saameynaysaa waxaan rabaa marka insha allahu tacaala camalkeenna inaan itqaanino sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu inoo dardaarmay in allaha yuxibu idaa camila axadukum camala an yutqinahu ilaahay wuxuu jecel yahay midkiin hadduu camal samaynayo camalku uu qabanayo inuu itqaaniyo oo uu suga oo camal nadiif oo qabta haddii lagu yidhaha maanta soo xisbee magaaladan soo dhexmar xisbadaas intaa saacadaha aad sii socoto adigoo ilaahay ka ajir xisaabsanaya waxaa lagaa rabaa camalka inaad itqaaniso oo sugto haddii maanta qaadiga xafiiskiisa lagu diro oo lagu yidhaahdo qadaha maanta la shaqee waxaa lagaa doonayaa inaad camalka itqaaniso oo ilahay dartii aad u sugta taana ilaahay yaa inugu jeclaanaya sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay dardaarankayga labaadna waa taas midda saddexaad waxaan idiin dardaarmayaa naftayda iyo tiinaba acmaasha aan qabanayno inaan ikhlaas ka dhigno o ilahay darti aan u qaban waa shaqaynaynaa ummaddu way wada shaqaynayaan dadku waa wada kallahayaan acmaala la wada qabanayaa nina naftiisuu soo halaagayaa nina naftiisuu soo badbaadinaya waxa nafta lagu badbaadinaya waxa ugu horeeya camalka aad qabanayso ilaahay dartii inuu kaaya haddii camalku uu ikhlaas la-aan kaa noqdo adduunka dushiina tacab iyo khasaara kaaga baxayo aakhirana ilahay agti waxba uga heli mayno si marka taa aan uga badbaadno waxaan isu dardaarmaynaa acmaasheena inaan wanaajino niyaddeena aan wanaajino camal walboon qabanaynana ilaahay dartii subxaana wa tacaala uu inaga noqdo yani insha allahu tacala isu dardaarmaynaa sida nebigu calayh salatu wasalaam uu yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu niyeystu leeyahy hadda markaa shaqada tegayso aad niyeysato amiirku inuu ku arka in lagu sheeg sheega in mataqaanaa ay leeyahay hebel waa nin wanaagsan waa nin shaqo badan waa nin karti badan waa nin meel uba ku fiican aakhire waxaa ku yaalla un waa lagu soo yiri wixii aad rabtay wax ku yaalla ma laha ilaahay aan ka magangelin subxaana wa tacaala camalka aan qabanayno marka insha allahu tacaala ikhlaas iyo ilaahay dartii ha inaga noqda waxaad ogaanaysaan walaalayaal camalkan muraayadiisaa tihin muraayadiisaa tihin gaariga markii la kaxaynayo gadaal markuu u soconayo darawalku muxuu ku kaxeeyaa gaariga muraayadda lagu kaxeeya soma haadadka soomaa yaa midka gudaha iyo labada banaanka lagu kaxeeya soomaa haddii gaariga muraayadiisa ay wasaqaysanta ka warrama darawalka miyay u suurtoobaysa inuu gaariga gadaal gadaal u kaxeeyo waxba arki maayo muraayadda camalku uu ku shaqaynayo ku socdo waa idinka kontaroolada waxa joogo waa xisbada saldhigyada waxa joogo waa xisbada bulshada waxa la tacaamulayo waaliga degmada ninka iridda ninka u taagan waa xisbo soomaa maxkamadda waxa joogo waa xisbada ummaddaa marka tacaamulkeedii oo dhan gabadhii caawa gurigeeda jiingada loo soo gargaraa ninku ay u dhawaaqeen se ugu soo horeeyaa waay waa ciidanka xisbada soomaal saldhigay soo wacaysaa waxaa la ur guriga waxbaa ii taagan guriga dhabarkiisa ciidanka ii soo dir xisbaha ay soo gaarto ummaddii marka muraayadeedii yaa tihi marka muraayaddu hadday wasakowdana camalka intiisa kaleo dhan bay ka turjumaysaa marka ummadda insha allahu tacaala inaan sabab u noqono aan ku dadaalno hadduu ilahay idmo waxaad ogaanaysaan rag la sugaayaad ahaydaan shan bilood sida bil ramadaan ramadaanku markuu dhalanayana waa la waa waa la fiiriya sooma marka ciidan ay tasaas oo kale sooma bil ramadaan oo dhalanaysa oo kale idiin filayn oo idiin sugayn annaga macal ciidanka aad ka soo tagtay oo idin sugaayeen waxaa la lahaa raggii shanta bilood maqnaa maxay la imaan doonaan raggu intay maqnaayeen horta lama dhaho qofku intay sanu maqnaa lama dhaho muxuu la yimid aa la dhahaa waxaad la imaadeen horta nimay waa la idin sugaaya ogaada wilaayadka haddaad ku laabataan waxaa tihi rag la sugaayo oo lagu tashanayo oo dadkii shacabka muslimiinta waa idin sugayaan ciidamadii xisbada aa ka tagteen walaalihin waa idin sugayaan annaguna ka mas-uuliyaha waa idin sugayna waxaan rabnaa makaanka inaad buuxisaanoo dad la sugaayo sahay fiican wata inaad noqotaan sidiina idinkoo ah nagu soo laabanin ma garataan waa in ciidamada kale walaalihiin idinku daysadaan oo ummaddu ay tiraahdo war dadka o dhan saan ha laga dhigo mucaad ibnu jabal ha lasoo wada marsiiyo oo mucaad ibnu jabal uu noqdo akaadimiyo xisbada ay ka soo wada baxda odaasha hadda waynala joogaan allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu odayaashu waynala joogaan akaademiyada inay noo noqotaan rabnaa xisbada ay soo wada marto hadduu ilahay idmo Eh, taasna insha allahu tacaala saasaan dhihi lahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeya idinkoo kaleetana ilaahay dhexdeena ha ku badiya farxad weynaya inoo tahay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cadowga ina dul saara inuu ilaahay naga dulqaado yani ilahay weydiisa ilahay naga dulqaado diyaaradahan iyo cadowgaana handadaayo oo iimaanka islaamnimada nagu haysta ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga qabta ilaahay awooddiisa waweynta ilaahay naga dulqaada ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ay raadinayaan muslimiintan ilaahay ha ka xifdiya subxaana wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa nasri iyo tamkiin deg dega inuu ilaahay subxaana wa tacaala ina siiya wajazaakum allahu khayran kelmadayda dardaaranka intaasaan kusoo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada jubbada dhexe iminkana waa waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yunis الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahadcelinaynaa nagu kulmiyey xafladdan qaaliga ah oo maanta aan dhihi karno mahiilkada lama arkin allahaas noo suurtageliyey ayaa u mahadcelinaynaa jala wacalaa bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ugu horreeyo amiirkeena abu cubayda iyo makaatiibtiis kala duwan oo ku fekeray in maanta xisbada aqoontooda diini kor loo qaado waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran een, waddada maanta aan haynaa waa waddadii aan ku guulaysanaynay oo nasran aan ku helaynay waxaan leenahay hala laazimo gaar ahaanna xisbada waxaan leenahay iyagana jazaakum allahu khayran si gaar ah maktabu dacwa xisbada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran juhuuddii oo muddo aad wadeen waa muuqataa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in noo dhammaystiro intaan in ka badan ilahay noo suurtogeliyo intaan kadib marka walaalayaal war ma dhamman waxay la sheegan lahayna waa la sheegay waxaan leenahay oo aan dardaaramayaa marka hore nafti anoo ka bilaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiis inaan laazimno fi siri walcalaaniya allah inaan ku xidhanaano oo mar kasta iyo waqto kastaba ilahay aan ku xidhanaano waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra haddii aan doonayno inaan hay-at lamri bilmacruufi wannahyu can ilmunkari inaan hagaajino in allah aan ku xidhanaano oo aan ka cabsino waa nafta iyo naftiinba waan u dardaarmay walaalayaal waxaan kala dardaarmay walaalayaal ku xidhanaashada allah subxaanahu wa tacaala aan ku xidhannahay inaan xoojino ku xidhanaashada allah oo aan ku xidhannahayna inaan xoojino baa nafta iyo naftiinba aan u dardaarmaya guud ahaan waxaan kala dardaarmay walaalayaal mandarka inaan wanaajino mandarka hay-ad hay-adeen iyo qurahadeen iyo qaabkeen inaan wanaajino inaan naga muuqato diintii naga muuqato inaan naga muuqato waxyaabo badan oo ummadda aan ugu soconnahay oo diini ah taasina waa dardaarmay walaalayaal waxaa kala dardaarmay walaalayaal in aan ka fogaano meelaha oo tuhunka makaano tuhunka ama ii sheeg adaga shubahaadka iyo wahlamada inaan ka fogaano inaan ka fogaano oo banaanka aan ka marno oo aan noqono dad saafi ah si hadda meeshan lagu tilmaamay ma ogtahay xisbada waxaa lagu tilmaamay mircaatul camali sooma camalka miradiisa laguma sheegin in markaan sida oo noogu sheegay oo aan nadiif aan u ahno jazaakum allahu khayran waxaa kale walaa dardaaramayaa nafta iyo naftihiin baan u dardaaramayaa si guud ahaan si gaar ahaan hadda in aqoonteena diiniga ah in aan sii ziyaasino aqoonta diiniga ah in aan sii ziyaasino si hore looga dhawaajiyey maadaama aan wax aan samaynayno oo ummadda aan u sheegayno ay tahay alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar in markaan aqoonta markaan sii ziyaasino sidii aan ummadda wax badan ugu bedelno si aan ummadda wax badan aan ugu bedelno dhacdooyinka oo la sheegayana aan ugu kororno oo koraan ugu kororno jazaakum allahu khayran waxaa kale walaalaya dardaaramayaa nafta iyo naftiima guud ahaan waxaan u dardaaramayaa dadka masaakiinta ah inaan u kaalmayno dadka ducafada ah masaakiinta ah dawilxaajaadka ah xaajada oo u saaxiib ah in aan garab istaagno garab qowan aan u kaalmayno inaan u dhamriino ayadana si gaara waan u dardaarmaya walaalayaal waxaa kala dardaarmaya walaalayaal oo muhiimna ah oo markasna la sheegay in camalka aan ka dhegno ikhlaas ilaahay subxana wa taala nooga dhega in camalka noqdo ikhlaas iyo mutaabacatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam wax aan qabanayno oo aan samaynayno inaan ugu dayno nabiga calayhi salaatu wasalaam taasna waa dardaarmaya jazaakum allahu khayran waxaan leenahay markaan wa akhiiran warkay waxaan ku soo koobayaa maanta waad dareemaysaan dhabbada aan hayno iyo halka aan joogno iyo waxyaabaha noo dhamman waxay mogtahay faanola fara kama qodan balaaw bay joogna sooma hadda balaaw baa sii joognaa labada kun iyo lixda iyo labada kun kadaa iyo markii la- laga sheekaynayay iyo halkii lasoo maraayay waxaa xasuusinaysaa xisbada markii ballaabanaysay oo awal ahayday iyo qaabkii ahayday haddana waxaa dareemaynaa dhabbadii baa saaranaya sooma allah waxaa weydiisanaynaa in ilaahay subxana wa taala noo dhammaystiro guud ahaan marka waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta halkan joogo oo ka socdo harakadana wakiilku halkan wada joogo waxaan leenahay barnaamijkan waa ujeedaan halkii la soo marina waa ujeedaan waxay laga sheekaynayena waa maqlayseen waxaa markan loo baahan yahay maktabkan waa makaatibta ugu muhiimsan waa tiirirka oo waxaan dhihi karnaa waxaa markan laydinka rabaa inaan waxba loo hakrinin wax allaala waxay ma- maktabkan oo ku kormaraayo in aan juhdi ku bihino waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaasna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran aad si qaadan si hambaartaan oo meeshii mogtahay leedahay inaad geysaan fajazaakum allahu khayran وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد